guddiga doorashooyinka madaxweynaha ayaa maanta ku dhawaaqay shuruudaha looga baahan yahay musharaxiinta danaynaysa xilka madaxtinimada dalka afhayeenka guddiga doorashooyinka cismaan libaax ibraahim ayaa shir jaraa'id oo uu muqdisho ku qabtay waxa uu ku faahfaahiyey shuruudaha looga baahan yahay inay soo buuxiyaan musharaxiinta u tartamaysa jegada madaxweynenimada waxaa loo dooran karaa xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka muwaadin kasta oo soomaali muslin ah labo da-diisu aan ka yarayn afartan sano saddex lehna aqoon ama waayo aragnimo u qalanta u qalanta xilkaas afar dhimirkiisu dhan yahay shan aan gelin dembi culus oo ay maxkamadi xukuntay waa inuu bixiyaa lacag dhan toban kun oo dollar oo ah diiwaangelin toddobo inuu soo gudbiyo taarikh nololeedkiisa c v siddeed laba sawir oo kalar leh iyo codsi musharaxnimo oo laba nu laba nuqul ah waa shuruudaha madaxweynaha cismaan libaax ibraahim oo ay saxaafaddu wax ka weydiisay arrinta ku saabsan in shaksi kasta oo u tartamaya xilka madaxtinimada dalka looga baahan yahay inuu saxiix ka haysto ugu yaraan labaatan xildhibaan ayaa waxa uu ku jawaabay marka arrinta aan dib u dhignay oo baarlamanka looga fogsan waayey waaye qodobkaasi waaye marka berri ayaan baarlamanka hordhigaynaa guddiga doorashooyinka qaabkii oo usoo oo usoo u farsameeyay qodobkaasi markii baarlamanka la hordhigo kadib ayaan warkiisi faahfaahsan bixinayna beri haddii ilaa yidhahdo doorashada madaxweynimada dalka ayaa lagu wadaa in la qabto sagaal casho kadib oo ku beegan tobanka bisha sebteembar iyadoo qabashada araajida musharaxiintana ay ku eg tahay lixda bisha sebteembar xasan kaafi qoyste v o a muqdisho